aad ba umaadsantaha waxaan rabaa waxaad ka warantaa xiriirka xukuumad ahaan ama dawladda federaalka soomaaliya kala dhexeeya maamul goboleedyada gaar ahaan puntland xiriir intee la-eg waad leedihiin maamulka puntland puntland actually shacabka dee reer puntland waa shacab aada u qiimo badan runtii oo nabadda iyo horumarka wax badan soomaaliya kasoo qaatay waa hooyadii federaalka soomaaliya la dhahaa dastuurkan dadka dalka soomaaliyeed leeyahay runtii waa ayagaa waxay ka ahaayeen hormuud weligood ka ahaayeen ilaa haddana way ka yihiin marka annaga iyo reer puntland xiriir fiicanaan leenahay oo dee dadka dadka shacabka waa shacabkaygii annaguna dawladdoodii baan nahay taas shaki kama jiro laakiin maamulka hadda jooga walaalkay deni uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe concern ayaysi u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula samaynaynaa waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha erarkana iska dhammaadaan xiriirka iyagu marka wax wax wax wax xun ma aha runtii aad iyo aad baan isugu fiicannahay wax dhibadan kama jiraan waxyaabahay ka biyo diidan ka biyo diidan yihiin puntland oo kale waxaa tiri waxyaabay concern ka qabeen maxaa ka mid ah waxa ugu weyni waxaa waaye laba shararkii ugu dambeeyey n c c da inuusan madaxweyne sayid cabdullaahi uusan imaan annaga dee concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanan iyo kanaan qabaa nama nama usan dhihin waanse sugaynaa inuu noo soo sheego intuu noo imaado inuu yidhahdo waxan waxaanaan diidanaya waxan waxan waan waan waan waan ka goos qabsanaya asagaan asagaan ka sugaynaa inuu inuu inuu insha allah unoola imaado laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo waa gartay marka maadaama raalli ahow ka xukuumad ahaan waxaa tihin xukuumaddii federaalka puntland waxay ka mid tahay maamulada ka jira dalka soomaaliya marka yaa looga fadhiyaa labada dhinac in ay wada hadal bilowdo oo wixii haddayba jiraan kala duwanaanshiyo ama waxyaaba laga biyadiidsan yahay inay wada hadalka bilowdo xukuumadda mise puntland annagu mar walba waxaan diyaar u nahay oon u furan nahay oo aan runtii qalbiga u furan yahay oo wax kastoon annagu gacanta ku hayna ay u furan yihiin dowladda puntland diyaar baana u nahay runtii inaan tagno inaan wixii ba la qabo inaan xalino diyaar baan u nahay horuu madaxweynaha dabcan u tegey waa la socotaa waqtigii u horreysay muddo weliba dheer uu joogay dhowr habeen dhowr maalmood ay ku qaadatay uu joogay madaxweynahana dhowr marti u ahaana dhowr jeer ay is wada arkeen ay labadooduba ay sheekaysteen wax haba yaraatee waxaana waxaanaa iga maqan ama waxaanaan rabaa uu yidhaahdana may jirin madaxweynaha puntland haddana marar kale madaxweynuhu tegayna waa jiraa oo dabcan garaac furitaankeedii dekeda la furay isaga madaxweynaha soo furay aniguna waxaan diyaar u ahay inaan berri tago ayaan diyaar u ahay marka anaga annagaa bilaabayna dabcan waanan intaas ama fariimaha iyagu si kale ha u gaadhaan ama siyaabo kale waasaan sheegay si baan isu engage garaynaa diyaar baan u nahay laakiin waxaan rajaynaynaa ilaa idankiis in walaalahayo gaar ahaan madaxweynaha inaan isfahamno inkasta oo ay puntland ayada lafteeda ay xilli doorasho laga yaabo inay soo dhowdahay haddana ay ku jirtay xilliyadii aan soo dhaafnay ay xilli doorasho ay ku jireen oo arrimaha localka local governmentk ama ay dhisaayeen majaalistii maxalliga ahayd ay dhisaayeen welina aan filaya inay wax u dhiman yihiin waxaan filayaa markay dhammaato doorashadan gaar ahaan ay ka dhisahayaan localka iyo degmooyinka counsiladooda waxay la tahay xilligaas inaan wixii ka dambeeya inaan isugu imaan karno arrimahan kale haddii ay walaalkay saciid wax uu sheegaayo ama puntland ka maqan ama asaga shaksiyan ka maqan hadday jirto diyaar baan una inaan xalin